haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii martida mikrofonka ridwaan xaaji cabdiwele ayaa magaalada london ka soo diray
kusoo dhowaada barnaamijka martida mikarfoonka oo idinkaga imanaya xarunta v o eda ee london toddobaadkanna waxaa marti ku ah doctor cali sheekh axmed abubakar guddoomiyaha jaamacadda muqdisho oo aannu ka waraysan doonno waxbarashada guud ahaan dalka ka jirta iyo caqabadaha xilligan taagan ugu horreyn kusoo dhowow barnaamijkan martida mikrofoonka doctor cali sheekh axmed waa kusoo dhowahay waana mahadsantiin ugu horeyn waxaan jecelaha inaan ku weydiiyo muxuu la xidhiiraa socdaalka hadda aad ku joogto gaar ahaan magaalada tan london waa waxyaalo ku saabsan howlaha waxbarashada ee jaamacadda muqdisho iyo fikrad guudba in laga qaato dalkan u k oo aad iyo aada ugu horumarsan eeteknolojiyada sare taasoon maanta aad iyo aada ugu baahannahay haddii aan u gudubno jaamacadda muqdisho muddo sagaal iyo toban sannadood ah ayay hadda ka howlgelaysay magaalada muqdisho waxyaabaha aad is leedahay waa la taaban karaa ee aad ku soo kordhiseen waxbarashada dalka soomaaliga xilligan duruufta adiga ay ka jirto maxaa ka mid ah waxay ahayd bilow run ahaan aan cidna filanaynin maalintii la bilaabay laakiin danta laga lahaa ee weyn waxaa ugu horraysay dalkan oo rajo la-aan ay ku dhacday muddo aad u dheer oo shan sano markaa ama lix sano laga joogay markii dowladdii ay burburtay ayaa waxaan abuurnay rajo xoog badan ayaan abuurnay taasoo run ahaan iskuulaadka hoose iyo tacliinta sare intaba si fiican ugu adeegtay taasoo dhashay ugu dambaystii isbeddel weyn ama thawra tacliimiya dhashay taas waxaa qayb ka ah run ahaan ardada wax jaamacadda wax ka baratay oo dhowr iyo toban kun shan iyo toban kun lix iyo toban kun oo ruux taqriiban maanta ku dhow oo iyaguna meel walba maanta dalka gudihiisa jooga waxaa qayb ka ah run ahaan waxbarashada tayadeeda oon isleenahay jaamacaddu qayb libaax ayay ka qaadatay waa gartay soomaaliya dabcan waxaa ka jira jaamacado hadda aad iyo aad u fara badan maxay jaamacadda muqdisho kaga duwan tahay jaamacadaha faraha badan ee dalka ka jira maxaadse ku talin lahaydeen sidii kor loogu qaadi lahaa tayada waxbarasho ee dalka waxaan aad ugu faraxsannahay run ahaan himilooyinkii aan lahayn ee waaweynaa qayb ka midihii maanta inay hirgaleen oo jaamacaad badan iyo macaahid badan iyo iskuulaad badan maanta ay dalka ay ka jiraan taas aad baan ugu faraxsannahay ugu horraynta taban qaybta ay la dheer tahay inta kaleba waa jaamacaddii ugu horraysay oo kolkuu dalku burburay laga furay jaamacadda ku soo xigtay sano ama laba sano kadib ayaa la furay oo jaamacadda camuud ayay ahayd ta kusoo xigtay run ahaan taasi waxay ahayd qayb muhiima waxaa kale oo run ahaan jaamacadda aan isleeyahay bilowgiiba ay aad uga fikirtay dalkan oo si u burburay oo xuquuqdii oo dhan run ahaan si loo duudsiyey muddo dheer in dib loo abuuro kala dambaynta iyo qaanuunka ilaalintiisa isagii oo run ahaan kulliyaadka qaarkood sida shareecada iyo qaanuunka oo kale aan taa ula dan lahayn waxaa qayb ka mid ahayd kulliyadda waxbarashada oo macallimiinta ee soo saarta waxaa ka mid ahayd qaybta warbaahinta oo xagga iclaamka runahaan aan xoog iyaduna saarna iyo siyaasadda taban qaybaha teknolojiyadana xoog aan u bilownay oo kuliyaddii ugu horraysan dalka weligeed laga furin waa kuliyadda computer science bay ahayd oo iyada aan dalkaba soo marin ayay jaamacaddu bilow u ahayd marka waxaasoo dhan marka laisku daro waxaan isleeyahay waa qayb ay la dheertahay waxaan isleeyahay qaybaha kale oon rajaynayna jaamacaadka kalena run ahaan inay nagaga dadaan waxaa weeye xiriirka dibadeed oo jaamacaadka caalamka looga baahan yahay khibradooda dheerarka badan iyo tayada nuxurka tacliintu ay leedahay caalamka oo aad u horumaray in organizationada ka shaqeeya waxbarashada lix ka mida maanta jaamacaddu ay xiriir weyn ay la leedahay kurukulumkana run ahaan markii aan dejinaynay marnaba kurukulum yar oo fudud lagama dhigine waxaa weeye midka ugu culus inaan ka dhigno oo haddii taya xumo mararka qaarkood macallinkii la rabe la waayo ama qalabkii la rabe la waayo ugu yaraan ardaygu wax ku filan uu akhristo oo markuu dibadda u baxo run ahaan markhaati ka noqotay adduunyada shanta qaaradood maanta dhammaantood b h d iyo masrina ka wadaan oo ugu dambaysa run ahaan jaamacaadka ugu waaweyn maraykanka iyo hay-aadka wax qiimeeya inay sanadii aan soo dhaafnay ay soo direen muqdisho university inay lamid tahay kurukulumkeedu ka maraykanka waana yurub ayaa kasii horreysay inta kalena waa gartay doctor cali muddaba waxaad dabcan aad ku jirtay howlaha shaqo ee waxbarashada gaarka loo leeyahay ma jiraan caqabado waaweyn oo a is leedahay way ku horgudban yihiin waxbarashada gaarka maanta loo leeyahay haddii ise ay jiraan maxaa ka mid a caqabadahaas ustaad ridwaan caqabaduhu way badan yihiin awalan bulshadeenna marka ugu horreysa oo waxbarashada gaarka ah ee dowladdu aysan gacanta ku haynin bilowga u aragtaa waxaan suuragalahay saasaa loo arkayey shan iyo toban sano ka hor labaatan sano ka hor markii dowladdu burburtay waxay ahayd run ahaan wixii ugu weynaa ee naga hor yimid ba ahayd oo ma waxayna dawla wadin baa la samayn karaa ha markaad tidhaahdo dad waalan baa tihiin ayaa la dhihi jiray haddii marka intaa laga soo gudbo run ahaan ilaa markii carte ilaa hadda alxamdulilah yani inay dowlad soomaali jirto oo maanta si kastaba ha ahaatee tallaabooyin horumarahun meelo mucayana ka qaaday laakiin marka la fiiriyo waxbarashada waxa ugu culus ee hortaagan marka la fiiriyo waxaan isleeyahay aniga waxaa ka mid a dalka oo run ahaan deganidiisa xagga siyaasadeed run ahaan dhaawac weyn weli uu ku yaallo oo markii wasiirkii ama ninkii ka hooseeyey ama gabadhii ka hooseysay markii markaaba la keeno positionka la keeno run ahaan mooshinno istaba yaacaya run ahaan ay markaaba imaanayaan oo isbeddel degdegahoo sano ka yar ama lix bilood ka yar marka qaarkood saas daraaddeed tayadii tacliinta la rabay wasaaradaha faraha badan ee tacliinta qaabishan oo mararka qaarkoodna saddex noqda mararka qaarkood laba noqda mararka qaarkood hal noqda sidii rabaa laisku dari karo iyagii oo saldhigin ayaa qaybta dambe run ahaan ay markaaba ay haddana isbeddel kala imaanaya marka maalin walba kow baa laga bilaabayaa tallaabadii koowaad ayaa laga bilaabi maalin walba meeshii baa lagu noqonayaa taasaa marka waxay keentay run ahaan in faylal isla haysta oo isdaba socda aysan jirin oo inta kow laga soo bilaabo maalan saddex afar kakala saddex afart ka bilaabay uu sii soconayo idaaradaas ama maamulkaasi markuu isbedelona dad cusub ayaa imaanaya marka maxaa isleeyahay qaybta ugu culus oo waa midaas haddii qaybtaa laga tago run ahaan waxaa jira fahamka dawladda marka la fiiriyo oo loo arko run ahaan innaga waxaan ku soo tababaranay dawlad keligeed wax maamusho ayaa lagu soo tababartay ruuxii markuu wasiir noqdo ama madaxweyne noqdo ama agaasimo noqdo ama xafiis kasta uu qabto wixii soo jiray ee hore dib looma raaco ee waxa weeye hor baa loo soconaya marka waxaa leey waxay dawladdu leedahay ha la sameeyaa la dhahaya taa marka waxay keentay wixii dalka soo maamulayey iyo tacliintii soo dhisantay iyo uradii bulshada ee soo shaqeeyey in fara badan dadaalkii soo qabteen inaan cidna dib u qiimaynin oon dib loo raasraacin oo hadday wax ka khaldan yihiinna markaa aan la sixin wixii saxan ay soo qabteenna raadkiisii aan la sii wadin ee nin kasta oo meesha yimaada masarku markuu qabtay wuxuu leeyahay wax dawladdu leedahay waa in la sameeyo isagoon ogsoonnahay ilaa hadda ilaa cartada muddo yar maaha waa dhowr iyo toban sano wax dawladdu ay leedahay oo wax ku ool ah weli oo waxbarasho ah daban ma jira ilaa hadda dawladdana laguma canaanan karo maraaxisha ay iska daba imaanaysay oo xagga dhibaatada haysataaba ka weynba oo dawladdii faylasheedii iyo maaliyaddeedii iyo amnigeedii iyo waxaasoo dhan baa wada kharriban saa daraaddeed waxaa la filaayey sidii carto qaanuunka lagu iqraariyey ururada bulshada iyo brivatka iyo dawladdu inay isku dubnaadaan ayuu ahaa taas marka waxaad moodaa dhaawac yaa gaadhay oo waxaan isleenahay dhinaca marka loo eego xagga eexda ama loo eexanayo instituushano mucayano hadda la sameeyo cusub iyadoon kuwii hore dib loo qiimayn hor loo qiimaynin tallaabo wax ku oolana iyo kaalmana aan la siinin waxaan isleeyahay meeshaas fiiri waa waxyaalaha ka hor imaanaya ee xooga badan dhinaca kale waxaan isleeyahay caqabada ka hor imaanaya ee weynanka badan waxaa ka mid ah qaabka wax loo shaqaalayn waa qayb ka mida waaye qaabka wax loo shaqaalaynaayo waa meel aad u dhib badan maxaa jira tartan runa in la galo sidii dhibaatadii dalka soo martay iyo sidii uun loo kala fiigay iyo sidii loo kala irdhoobay iyo dhibaatada weynanka badan si looga baxo in inta dadka tartan la geliyo dadka ku soo baxa marka shaqada la siiyo dalku saasuu kor ugu kicilaa marka waxaan isleenahay tartan runa oo kii la rabay ah ilaa hadda laguma guulaysan meelo macayana way jirtaa oonu mahad celinayno run ahaan dadka sameeye wasaaradaha qaarkood laakiin waxaan ka hadlaynaa wax guud lama samaynin dhinaca kale waxaan isleeyahay caqabaadka ka hor imaaday oo hadda run ahaan ceeb weynna ku ah yani sumcadda dalkeenna oo caalamkuna uusan garaysan doonin yani ruux matalan shahaado yar wataa iyo tudhaxa wataa iyo tuway sida hadda loo adduunka adduunka waa laynaga horreeyey shahaadooyinka waa la sameeyey caalam baa xukuma marka ruux b h d wataa iyo ruux bachelar wataa iyo ruux masar wataa haddii mushaharkoodii iyo faa'iidadoodii iyo shaqaalihii isku mid laga wada dhigo tacliintii hor ma soconaysa maxaa yeele ruuxii la rabay inuu research sii galo oo master uu sii galo uu hor u sii socdo uu b h d sii qaato oo markuu b h d galana uu sii noqdo mar uu dallaco mar labaad uu dallaca ilaa uu ka noqdo professor uu ka noqdo ama uu ka noqdo nin khabiir oo xagga dhaqaalaha uu ka noqdo ama mediaha uu ka noqdo marka khibradiina sidii la rabay looma qiimaynin shahaadadiina sidii la rabay looma qiimaynin in badan marka waxaa la isweydiinayaa maxaa looga dan leeyahay in la wada simo meeshii hor loo wadi lahaa mushaharka iyo dhaqaalaha inuu tacbaan yahay dhaqaalaha waa la wada ogsoon yahay laakiin dal walba dhibaato ku filan wuu leeyahay haddana kriteriyada loo samaynayo inay noqoto kriteriya tacliinta hor u dhigaysa ayaa la rabaa waxaan u malaynayaa waxyaalaha ceebaha oon isleeyahay tacliinta waa way ka hor imaanayaan meeshii la rabay iskuulaadkii iyo dhismooyinkii ay tacliintu lahayd waxbarashadu lahayd oo dad caadi inta lagu wareejiyo run ahaan sidii la raba loo adeegsanayo waxaan isleeyahay aniga dadka fuqarada ah een xataa iyaga wax baran karin meeshii la dhiri gelin lahaa waxaad moodaa intaasina dhaawac ay keentay oo meeshii la rabay in si tartiiba ee tacliinta usoo kabacdo inay dowladdu dhinacana ee tacliintii ay dibdib uga guratay baad moodaa dhinaca kalena aan la simaynin mu'asasaadka dowladda hadda ay rabto inay samayso iyo wixii sii jiray siday suuragal ku tahay ayay kula tahay in dowladda tusaale ahaan iyo jaamacadaha gaarka loo leeyahay wada shaqayn dhaba ay u dhex marto iyadoo aan la soconno sida aad sheegtay marar fara badan inay weli sidii la rabay dowladnimada u shaqaynayn haddana dhinaca kale waxaa jira in hay-adaha ama waxbarashada gaarka mararka qaarkood iyana in tayadii loo baahnaa aanay jirin oo in la kontaroolo ay u baahan yihiin hay-ado fara badan marka siday siday suuragal ku tahay inay wada shaqayn dhex marto jaamacadaha iyo iyo dowladda soomaaliya runahaan waa talooyinka loo baahan yahay in mar kasta la isweydiiyo iyo su-aalaha in la isweydiiyo loo baahan yahay bay su-aashaas ka mid tahay marka la fiiriyo dowlad maxay tahay dowladii dowlad waxay tahay xooggii ummadda oo laysu geeyey xoolahoodii oo laysu geeyey wax kastoo ummadda ka dhexeeyo inta laysu geeyey ayaa madax la doortay baawarka marka ugu weyn ee bini aadamku ilaa hadda uu yaqaano waa dowladda weye dowlad marka baawarka waxay ku leedahay dadweynahay ku leedahay baawar waxay ku leedahay dadka oo dhan oo xoolahoodii zaka hadday tahay hadday canshuur tahay wixii la raba ha lagu qaado maalkii dadku lahaa iyo xooggii ay lahaayeen iyo caqliga ay lahaayeen ayaa laisu wada geeyey markaasaa dawlad la yidhi ee ruux dawladdu maa xafiis ruux fadhiya maaha haddii marka la fiiriyo muhimmada ugu weynee dawladdu leedahay iyo si loo wada shaqayn lahaa in la tashado waayo yacni mithaal jaamacad baa hadda jira soo shaqeeyey iskuulaad soo shaqeeyey sharikaad soo shaqeeyey intaasoo institutionoo soo shaqeeya buu dalku leeyahay oo iyadoon wasaaradba jirinba runta yani lasoo shaqaynayo ilaa maalin dowladdu dhacday markii marka dowladii timid oo wasiir la magacaabay waxaan sugaynay run ahaan ururada bulshada haddaana waxaan sugaynay in inta la wada fadhiisto oo dowladdu ay hogaamiso in la yidhaahdo waxaad soo samayseen evaluation baa lagu samayn ama waa la qiimayn dib baa loo qiimayn oo iskuulaadka la qiimeeyo oo kriteria loo dejiyo oo le iskuulkii intaasoo sano iyo intaasoo saacadood ka yaraada dowladdu shahaadadiisa ma yeelayso jaamacaddii ka yaraata intaasoo saacadoodna shahaadada lama aqbalaayo intaa haddii madaxweynaha ama wasiirka ama agaasimaha ama shaqaalaha dowladda haddii go'aan laga soo saaro waxaan rubaa tayada tacliintu sibay isu bedeli lahay haddii marka aan la wada tashanin run ahaan lama wada shaqayn karayaan anu marka waxaan rumaysanahay waxay u baahan tahay dalkani maanta wuxuu u baahan yahay si looga gudbo dhaawacyadii ina soo gaadhay iyo dalkeennii burburay oo maanta dhismo weyn u baahan si meeshaa looga gudbo waxay u baahan tahay in la wada tashado oo wixii soo shaqeeyena dib loo qiimeeyo waxa la samaynaayana waxaaba ka qaybgelaya wixii soo joogay matala haddii hadda jaamacaad la sameeyey jaamaca alwataniya hadda la furay waa ku faraxsannahay maxaa jira ugu yaraan dowr inay gudato muhiim ah oo dadka iyagu aan xataa lacagta bixin karin meesha wax lagu bari lahaa inay noqoto aad iyo aad bay qiimo u leedahay laakiin jaamaca alwatani waxay jaamacad ku noqonaysaa marka iyadiyo intii soo jirtay laysku daro jaamacaad badan baa hadda ka jira matala magaalada muqdisho jaamacaadka iyo tan cusub la ysku qabto oy wada tashadaan oo iswada tababaraan oo isla jaan qaadaan laakiin matala dowladdu markay u aragto jaamaca alwatani ay tahay jaamacaddii dowladda kuwii soo shaqaynayna yaale marka dalka dowladda waxaan u naqaanaa waa dhulka iyo siyaasadda iyo dadka oo laysku wada daray baa dowlad la yidhaahdaa xukuumaddu intaasay maamushaa saas daraaddeed waxaan rumaysanahay haddii la wada tashado wax hallaabaaya ma jiro laakiin qaabka dowladnimada loo fahamsanaa oo ah waxaysan xukuumaddu maamulaynin nama khuseeya hadday tahay tabanjirooyinkii ina dili jiray mid ka mida ayay taasi noqon doontaa intaas ayaan ku soo gebagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo idinkaga imanaya london waxaana toddobaadkan marti ku ahaa doctor cali sheekh axmed abubakar gudoomiyaha jaamacadda muqdisho inta mar kale aynu kulmi doonno waa ridwaan xaaji cabdiwale oo idin leh sidaa iyo nabadgelya
hagaag dhegeystayaal aad ayuu mahadsan yahay wariyahayaga ah london ridwaan xaaji cabdiwulan la socodsiinaya barnaamijkii marti mikrofoonka